duleedka koonfureed ee magaalada muqdisho waxaa lagu aasay maanta weriye maxamed ibraahim raage oo ka tirsanaa idaacadda telefishinka dowladda soomaaliya xalay ay dabley ku hubeysnaa bastoolad ay ku toogteen meel u dhow gurigiisa magaalada degmada dherkenley waa werihii afraad ee lagu dilo soomaaliya sanadkan weriyayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray aaska loo sameeyey weriyaha allah u naxariisto qabuuraha jasiira duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu aasay maanta weriye maxamed ibraahim raage oo shalay kooxo baastoolada ku hubaysan ay ku toogteen ilinka hore guri uu ka deganaa degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho aaska wariyaha waxaa ka qayb galay bahda saxaafadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya dadka ka qayb galay aaska weriye maxamed ibraahim raage ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan inay ka xun yihiin falka lagu dilay weriyaha waxayna codsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyay dilkaasi agaasimaha rediyo muqdisho cabdiraxiin ciise cadow oo aaska kadib warbaahinta la hadlayay ayaa tacsi u diray eheladii asxaabta uu ka geeriyooday weriye maxamed ibraahim raage wuxuu kaloo cabdiraxiin ciise cadow sheegay inaysan hakin doonin howlaha ay bulshada u hayaan qof kasta wakhtigay leedahay ma ahan werigii ugu horreeye oo soomaaliyeed oo la dilo mana ahan werigii ugu horreeye oo ka shaqaynaya redio muqdisho ee s n t v oo la dilo waxaa socday xasuuq dadka soomaaliyeed dadka waxgalka ah dadka waxtarka ah bulshada u ah ama aqooyan ha ama weriyaal ha noqdaano ama culima ha noqdaano ama cid kale oo wax fahmi karta ha noqdaane waxaa socoto xasuuq ay abaabuleen kooxda gacanku dhiiglayaasha ah oo manaxyaasha ah ee al-shabaab laakiin redio muqdisho s n t v waa ka dhuuntay moogay kama dhiman maxaa yeele maxamed wuxuu ahaa nin aan ku dayanno edebtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xirfaddiisa iyo aqoontiisa iyo diintiisa nin macallim noo ahuu ahaa nin murabbi noo ahuu ahaa waxaan u baryaynaa ilaahay subxaana wa tacala inuu naxariisto shalay koo iyo toban saac oo kasoo tegayay wasaaradda asagoo casir dukaday oo shaqadiisii soo dhammaystay ayuu ka soo rawaxay shaqadiisii asagoon qof dulmin oon qof cayn gacanka gardarana dilay xaliimo macalin abiikar oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed ayaa xusay in dhibaatooyinka loo geysto bahda warbaahinta ay soo noqnoqotay waxayna dowladda ka codsatay inay xil weyn iska saarto sidii loo badbaadin lahaa saxafiyiinta ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya waxaan u haysanaa inuu nin fiicanahay waxay ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu rilaya raxma siiyo anoo ku hadlaayo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo kasoo qayb galay maanta maxay aheeday aaska waxaan ilaahay uga baryaynaa haddaan haweenka soomaaliyeed nahayna ilaahay jannadii fardows ugu bishaareeyo heliyadda uu ka baxayna sabri iibaanna siiyo wuu naga wada tegey saxaafadda meel kasta ay joogtana waan uga tacsiyeynaa qaas ahaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo idaacadda waxaan leenahay ilaahay fardowsaha ugu bishaareeyo annagana saacadayna waa ka dambaynaha saacatalijaaba allahna waafajiyo meeshaad tegtiinna weriyaasha ilaahay waxaan idinkaaga baryaa inuu gacantii nabiga ilaahay idinku daboolo maxamuud jimcaale oo ah abtiga weriye maxamed ibraahim raage ayaa ka sheekeeyey taariikhdiisa marxuumka geeriyooday isagoo ay qiirad ka muuqatay saxaafadda wuxuu bilaabay sagaashamiyada wixii ka dambeeyey idaacadii uu kasoo shaqeeyey waxaa ka mid ahay shabeelle wuxuu kala shaqeeyey yani maaragtay v o d oo ka shaqeeyey raadiyo muqdisho oo ka shaqeeyey kambaalo u joogay intuu waa ugu shaqeeyey muddoy gaaban wuxuu u shaqeeyey yani maarata maxaa layidhaha idaacadda irin la yidhahdo u shaqeeyey maxamed wuxuu ahaa wiil yani maarata maxaa layidhaha aniga agtayda ku dhashay oo ilaa uu dhalashadiisa ilaa hadda aan gacanta ku hayo anigaa soo koriyo soo barbaadiyey wax soo baray xaas iyo laba carruur oo ka tegey waa weriyihii afraad muddo sanad gudihiisa lagu dilo gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya bahda saxaafadda soomaaliya ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dilal iyo xarig xilliyada ay ku guda jiraan howl maalmeedkooda mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho